kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaadaha barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa sheeko aynu ka sameynay lixda gabdhood ee galay tobanka kaalin ee ugu horreysa imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee maamulka jubbaland arrintan waxay dhiirigelin u tahay in gabdhuhu ay u tartamaan kaalmaha hore ee dugsiyada dhexe dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyadoona imtixaanadii u dambeeyey ay gabdhuhu kaalmo fiican ka galeen kaalinta koowaad ee imtixaanada dugsiyada dhexe ee maamulka jubbaland oo shahaadi ah waxaa gashay gabar lagu magacaabo ikraam warbixintan waxaa ka diyaariyey wariyaha raadiyo ergo ee magaalada kismaayo axmed cabdi maxamed ikraan cabdicasiis cumar oo lixiyo toban sano jir ah waxay kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka fasalka sideedaad ee dhexe ee maamulka jubbaland oo natiijadiisa la shaaciyey toddobaadkii hore oo ay u fadhiisteen kun iyo sideed boqol iyo soddon iyo toddoba arday ikraan oo dhiganaysa iskuulka gogol ee hoose dhexe ee degmada garbaharey waxa ay keentay lix boqol iyo afartan dhibcood maadooyinka guud ee imtixaanka waxaana ardaydu ay ku gudbayeen ugu badnaan toddoba boqol oo dhibcood ilaa laba boqol iyo konton dhibcood ikraan cabdicasiis oo la hadashay rediyo ergo ayaa sheegtay in wakhtigeeda ugu badan ay ku bixin jirtay wax akhris oo ay saaxiib la ahayd buugaagteeda ani horta maadaama aan gabadh ahaa aniga cidanada aan wax ku akrisan jiray sidii tobanka kale waan soo kici jiray casharaanta waan muraajacaysan jiray istoolka markaan tago waktiga bareeg oo kale ardada ay soo baxaan ama waan cashirkasan ku akrisan jiray maadada markaas ama igu hooseysa ama aan leeyahay xoogaa way kugu dhiman tahay macalinka markaas maadadaas dhigo ayaana ka codsan jiray inuu jaanis siiyo oo cashirka ii muraajaceeyo igraan cabdicasiis ayaa sheegtay in gabdhaha ardayda ah ee isku fasalka yihiin ay aada ugu mashquulsanaan jireen isticmaalka baraha bulshada halka iyadu ay ku mashquulsanayd akhriska buugaagta iyo casharada iskuulka hankeeduna uu ahaa in ay meel fiican hiigsato igraan waxa ay curad u tahay hooyadeed iyo aabbaheed oo waxa ay ugu weyn tahay carruurtooda oo gaadhaya ilaa iyo siddeed carruura waxaay rediyo ergo u sheegtay in guriga ay ka qaban jirtay howlo badan oo muhiim ah oo nolosha qoyska ay ka caawin jirtay hooyadeed sida in carruurta iyo qoyska ay quraacda u dubto aroorta hore karinta cashada habeenkii iyo howlo yaryar oo xaafadda ay ka qabato balse waxaas oo dhan ikraan kama aysan reebin inay hormuud u noqoto ardayda sanadkan ka gudbaysa dugsiga dhexe aniga ka dol baan lahaa wakti aan ku nafto wakti aan waxbarashada aan casharaanti akriyo waa wakti aan guriga shaqadiisa aan qabto aadba iguu fureed wax culeesa iguma haynin inaan waxna akristo shaqada gurigana aan qabto tobankii arday ee ugu sarreeyey imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ayaa lix ka mid a waxay ahaayeen gabdho waana sanadkii ugu badnaa ee gabdho tiradaas ah ay galaan kaalimaha iyada oo tirada guud ee imtixaanka gashay gabdho ay ahaayeen lix boqol iyo sagaashan iyo saddex halka kun iyo boqol iyo afartan iyo afar wiil ay imtixaanka u fadhiisteen gabdhaha kaalimaha hore ka galay ayaa waxaa ka mid ah gabdhaha kaalimaha hore ka galay imtixaanka ayaa waxaa ka mid ahaa fatxi maxamed kadiye oo dhiganaysa iskuulka al anwar ee degmada garbahaarey waxa ay gashay kaalinta saddexaad iyadaoo keentay lix boqol soddon iyo laba dhibcood caashe axmed aadan oo ka socotay iskuulka faanoole ayaa gashay kaalinta lixaad waxa ayna keentay lix boqol iyo shan iyo labaatan dhibcood kaalinta toddobaadna waxaa isla qabsaday laba gabdhood oo lagu kala magacaabo nasteexa cabdi iyo caaisha maxamed xuseen oo ka kala socday iskuullada alfurqaan ee degmada baar dheere iyo iskuulka barwaaqa ee magaalada kismaayo waxayna wada keeneen lix boqol iyo labaatan dhibcood kaalinta sagaalaadna waxaa gashay khatar xuseen aadan oo ka socotay iskuulka jubba ee magaalada kismaayo gabdhaha sanadkii hore u fadhiistay imtixaanka ayaa gaadhayay afar boqol iyo soddon iyo shan gabdhood halka sanadkan ay gabdhuhu yihiin lix boqol sagaashan iyo saddex gabdhood taas oo ay aada uga badan yihiin tiradii sanadkii hore farax cabdi xasan waa hooyada dhashay ikraan cabdicasiis waxa ay sheegtay in ikraan ay ahayd qof ku dadaasha waxbarashada oo waxbarashada jecel ilaa yaraanteedii intii ay bilowday waxbarashada iskuulkana ay mar kasta kaalimaha hore ka geli jirtay imtixaanka iskuulka waxaayna sheegtay in gabadheeda ay rabto in ay gaadho ilaa heer jaamacadeed oo ay noqoto qof aqoon-yahan ah hore oo dhanba way ku fiicnayd ilaa qur-aanka kariimka ah maxay ahayd kaalinta kama dhici jirin inta badan waxay ahayd dadka inta badan iska dadaalka badan inay kusoo xakrista mustaqbalkeeda anagu waxaan ka rabaa insha allah saa rajaynayo taa isaga ah oo hadda ay fadhiisatay ay ka guul keento ilaa heer jaamacadeed farax ayaa sheegtay in ikraan iyo saddex gabdhood oo dhigta fasalka lixaad iyo shanaad ay caruurteeda wax ka dhigtaan bishiina laga qaadi jiray lacag dhan soddon doolar nolosha qoyskeeda oo ka kooban siddeed qof ayaa waxa ay sheegtay inuu ku tiirsan yahay ninkeeda oo ku shaqeeya baabuur yar oo uu ugu shaqeeyo si tagsi ahaana kaasi oo lagu maareeyo nolosha qoyska cabdulaahi sahal cige madaxa waxbarashada degmada kismaayo oo la hadlay rediyo ergo ayaa sheegay in ardayda kaalimaha hore galay ay wasaaradda waxbarashada u qorshaysay in lacag la-aan looga dhigo waxbarashada dugsiga sare maadaama ay horay waalidiintooda u bixin jireen lacagta waxbarashada taasina ay arday badan u noqon karto dhiirigelin wanaagsan waxa uu ka hadlay sababta ka dambaysa in gabdhuhu ay ku bataan kaalimaha hore ee imtixaanka dugsiga dhexe kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaadii ay u galaan waxaa horseeday baan isleeyahay inay heleen macalimiin gabdho ah oo wasaaradda waxbarashada ay shaqaalaysiisay ikraan cabdicasiis cumar oo aan weydiiyey waxa ay doonayso inay mustaqbalka noqoto ayaa reediyo ergo u sheegtay in ay ku fiican tahay maadooyinka sayniska mustaqbalkana ay doonayso inay barato caafimaadka caafimaadkaan jeclaynaa bas waxaan ku doortay horta maadaama dalkanagana uu dal oo hadda caafimaadka iyo waxaas iska hooseeyo haddana maadada sayniska aada u jeclahay cabdirasaaq ibraahin maxamed maamulaha iskuulka hoose dhexe ee gogol ee degmada garbaxaare ayaa reediyo ergo u sheegay in iskuulkooda ay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ay u fadhiisteen afartan iyo saddex arday oo koob iyo labaatan ay gabdha yihiin waxauna sheegay in iskuulkooda uu galay kaalinta koowaad ee imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe cabdirasaaq ayaa sheegay in ikraan cabdicasiis cumar oo ah gabadha kaalinta ka gashay imtixaanka ay waxbarashada ka bilowday iskuulka gogol ayna ahayd gabadh fasalka ay dhigato mar walba kaalinta koowaad iyo labaad ka geli jirtay imtixaanka oo ay aada ugu fiicnayd waxbarashada waxyaalaha ardayda ay kagala duwanayd waxaa ka mid a inta badan ardayda macalimiinta su-aalay ahayd oo su-aalaha weydiiyo macalinku kama bixi jirin inta badan ilaa cashirka uu fahansiiyo oo su-aalihii warkaas iyada mugdiga uga jira ilaa loo cad qof waxay ahayd marka si fiican ka qayb qaadashada cashirka ku fiican waxay ku fiicnayd sidoo kaleeto akseska ama homaag oo kale ama shaqo gurida waxaa la dhahaa markii loo diroo kaleeto way ku fiicnay gabar hal abuurlana way ahayd oo iskuulka wax kusoo kordhisa waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka gobaadna waad dhegaysanaysaan guud ahaana barnaamijkii gobaad ee maanta waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo